asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu hadba dhinac ka soo goosanno innaga oo qayb hor leh oo ina khusaysa ka soo goyno afkeenna ama ka soo miihaahno ama ka soo maaragtay buunsha bixinno ama ka soo shukullo ama ka soo haadino ama ka soo suurno oo kasoo tunno middaas iyada ah ayaynu adeegsanaa innaga oo si joogto ah u isticmaala xubnaheenna murtida maanta teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka io b mid ka mid ah saddexlaydeenii caanka ahayd saddexlaydani waxa ay leedahay haddii eebba idmahayo waxaa la yidhi saddexda guud kalahaa rag kala reebtay saddexda guud kale ayaa ragga kala reebta say u kala reebaysaa saddexda guud kale waxaa weeye laba nin oo dhallinyaro ah oo dhallinyaronimadoodii ee labada ninba aynan rageedyo ahaayeen oo labada ninba ay laba ninoo kaalingal ahaayeen oo labada ninba laba ninoo dhinac kasta ka dhisan ay ahaayeen ayaa waxaa la leeyahay markay guursadaan ayay kala reebahayaan saddexdan guud kale sababta ay u kala reebahayaan saddexdan guud kalehna dee nolosha ayay kabahayaan haddii saddexdood xumaadaanna nolosha ayay daciifinhayaan weeyaan ujeeddadu marka waxaa la yidhi saddexda guud kale ayaa ragga kala reebta haye saddexda guud kale waa kuwe waa gamaan faras gamaan faras geel dhaqasho ah iyo gaari haweena saddexdaasaa ragga kala reebta dee gemaantu waad ogtahay farduhu guud bay leeyihiin haweenkuna guud bay leeyihiin geeluna dee guud buu leeyahay waxaa la yidhi saddexda guud kale ayaa ragga kala reebta gamaan faras geel dhaqasho ah iyo gaari haweena saddexdaasoo guudley ah ayaa ragga kala reebta bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta waxa weeye ninka haddii islaan gaari ho fiican ay u joogto dee heerkiisu waa tabantaabsan yahoo heer dhib ka jiro ma ahan sare ayaa loo qaadayaayo heerka waa laysku duwayaa haddii eebba idmahayo geelu haddii uu yahay geel dhaqan oo awrla rarta leh oo qaar lagu guuro leh oo qaar la maalo leh oo qaar maal loo bixiya leh oo qaar maaragtay la iibsada leh taasna dee geelu waxtar buu noqon hayaayo heerkaasu heer isku toolmoon ayuu noqonhaya sidoo kaleento gamaan faras oo dee hadday guluf noqoto hadday safar noqotoba loo fuulo haddii uu ninku yeeshana dee gamaan faras buu leeyahoo faras gamaana ayuu leeyahay ama markaa sange ha noqdo ama gamaan ha noqdee noocu doonaba ha noqdee faras buu haystaa fiican oo uu fuuli karo oo haddii ilaah kuu eedmahayo aan lagaga tegaynin siigad oo raggu ayna dhaafaynin raggii ay isla soo magaaloodeen ayna saaka intay ka hortageen haddana galabta ayna ka soo hor caraabayn sababtoo a faraskiisii ayuu fuulayaa weeyaan saddexdaasaa ragga kala reebta haddiise saddexdoodu ay kugu xumaadaan oo geel fiican aada lahayn ama aadan geelba lahayn faras aad fuushana aada lahayn islaan gaari oo balaayo oo heerka maaragtay looga aamin qabana aadan lahaynna dee iyadana nin hadhay baa tahayoo kayrkaa ayaad ka hadhay sidaa darteed sidaad kayrkaa ku soo gaadhaayey way adag tahay bay ina leedahay saddexdaa guud kale ayaa ragga kala reebta baa la yidhi mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lax kastaba la geeday u xaadhataa lax kastaba la geeday u xaadhataa